tallaalkan cudurka covid nneteen oo dhowaan dalka soo gaadhay ayaa maanta si rasmiya looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo cadadka tallaalka soo gaadhay deegaanka uu dhan yahay boqol iyo siddeed kun oo dhoos oo markaasi ah tallaalka lagaga hortago cudurka covid nneteen waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee tallaalka la siiyo dad tiradooda ay gaadhayso kontan iyo afar kun oo qof madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee tallaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaadhsiiyo tallaalkan cudurka covid nneteen isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu tallaal soo baxa ay jiraan dad garabooda dacaayado balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhegaysto islamarkaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka waxa uuna yidhi guud ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan in la ogaado waxaa weeye kow tallaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka kana kuwaan bula mid noqon doona marka dadka waxaan uga digayaa inay tala ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka inay tala ka qaataane qof meel iska fadhiyo iyo fadhi kudurir iyo war noocaasa iyo consbiracy theories aan macno lahayn inayna dhegaysanin yaan horta horta ugu muhiimsan waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la talabaasgareeye la sii daayo caqabadda ugu horraysa waxay ka iman doontaa dadyow fara badan oo yidhaahda tallaalkan lama hubo keesis ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectiga uu leeyahay ah waxyaala noocaasa xoogga la saari doono yaan qiyaasaya marka kuwa noocaas oo kalea horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka soomaalida haddaan nahay ama dalka etoobiya adduunka kama horreyna waynu ka dambayna badankiisa marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culummada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedello oo kale oo hadda aan ogahay ma jirto sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dad kani adagoo waxaan jira iska sheega laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku taas waa dardaaranka ugu horreeya laakiin kan adduunka o dhan baa isugu tag bilions baa lagu bixiyey marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano boqol iyo sideed kun baaba ina soo gaadhay dalka etoobiyana ilaa iyo laba milyan wax ka badan taa laftigeedu tallaal dadku ay iibsan kar lahayn ma ahaadeen waa tallaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalaha aan lahayn loogu deeqay weye inaan dhammaanteen xusuusnaano tallaalka inuu muhiim yahay laakiin taxadarkuna uu muhiim yahay precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarkii waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin in maaragtay dhayals badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara maaha kulligeen baan dhayalsanayno arrinta tallaalka waa in la ogaado haddii la istallaalo macnaheedu maaha ma gudbinaysa tallaalku adiga immunitigaaga iyo waxaa wanaajinayaa laakiin stiil waad gudbinaysaa marka in afka la xidho in maaskiga la xidho in la taxadaro intii karaankeenna ah yaan ku dardaarmaynaa doctor sharmaarka shariif bulle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad degaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay waxqabadka tallaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo tallaalkan maanta aan daha furayna ee covid nneteen-ka wuxuu noqonayaa tallaalkii ugu horreeyay ee taariikhda adduunka abad lagu soo saaro muddo sanad gudahooda taana waxaa keenay maadaama xanuunkan qalqalbalaanan dunida ku keenay maanta waxaa guud ahaan dalka etoobiya soo gaaray laba dhibic laba milyan oo tallaal ah kuwaas oo loogu tiragalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunkan covid nneteen maadaama ay halis ugu jiraan islamarkaana bukaanada xanuunkan qabe ay mar walba u adeegayaan waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ka weyn tahay kontonka sane islamarkaana la nool xanuunnada kale ee sida macaanka iyo sokorta dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu tiragalay iyaguna in la siiyo tallaalkan waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bili'aadan ah meeshuu doona waxa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo unbaa la wada badbaadi karaa tallaalka wuxuu ka mid yahay daawada daawadana waxay leedahay side effect side effectga waa wax yar oo muddo dhowr cisho ah ugu badnaan shan ilaa lix cisho ah soconaya intaa marka laga reebo boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa seef waana mid maxaan ku dhahdaa qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid a bulshada ee markaasi tallaalkani iyaga oo sheegaya in tallaalka uu horseedi karo cudurro kale balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu tallaalkan qaatay hadda waqti xadarkan aan kula hadlaya anigoo tallaalkii baan qaatay waxaan qaatay dooskii ugu horrey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadib ah dhakhtar baan ahay caafimaada waxaan ahay mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanaya waxa weyaan inaan ku kalsoonahay in tallaalkan uusan dhibaato ii keenaynin hadduu ilaahay yidhaahdana kor iga badbaadan doona xanuunkaas magacaygu waa mustafa maxamuud cabdi madax xafiiska caafimaadka ee magaalada jigjiga waxaan ogsoonahay dad waaweyn oo xoog leh dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaaye professionalist oo injineeri iyo dhakhaatiir xag sare ayaan isaga awgi u weynay tallaalkan wuxuu faa'iido leeyahay qofka biniaadamka marka la tallaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaynayaa wuxuu samaysanaya adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunka uu ku dhaco uu si fiican isuga difaacma waxu yeeli waayo talaalkan waxaa la hubaa wax sagaashan iyo shan beersanta ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay inuu inuu saamayntiisu ay tahay saamayntiisu maaragtay inay tahay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska covid nneteen waxa ay haddana xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidu sheegtay in inta la ogyahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay soddon iyo siddeed qof maadaama uu yahay deegaanka deegaan aad u ballaaran islamarkaana bulshada deegaanka boqolkiiba shan iyo siddeetan ay yihiin dad xoolodhaqato ah deegaankuna leeyahay keliya hal mashiin ah oo markaasi lagu baaro cudurka covid nneteen ayaa ay ka badan kartaa tirada dhimashada ee markaasi dadka u dhintay cudurka covid nneteen ee bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga